bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan qodobada caawa ad maqli doontaana waxaa ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta aqalka madaxtooyada ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ee ka howlgala dalka soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo hogaaminayo ciidamada dowladdan lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay xaaladda magaalada baydhabo mucaaradka oo ayagana dhankooda war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garina iska casilay xilka madaxweynaha maamulkaasi kadib markii maanta lagala wareegay magaalada baydhabo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay baydhabo akhbaaraadka dibaddana waxaad maqli doontaan dagaalka bariga dhe dagaalka bariga dhexe qiimaha shidaalka oo gaaray meeshii ugu sarraysay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan idinla yahay akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysaa intaasi waxay hayeen qodobada caawa kuwii ugu door korona haatanna kusoo dhowaada ayagii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta aqalka madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ee ka howlgala jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa danjirayaasha la wadaagay warbixin ku saabsanaa guulaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanayo ay ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga doorashooyinka tooska ah la dagaalanka argagixisada gurmadka abaaraha xoojinta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu mahad celiyey safiirada taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin dib u dhiska dowladnimada amniga iyo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya isagoo xusay in dowladdii ay sii xoojin doonto iskaashiga caalamiga ah ee ku salaysan ixtiraam iyo dano wadaag waxaa maanta magaalada baydhabo ka dhacay dagaal oo u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxaa looga adkaaday ciidamadii taabacsanaa lafdagareyna wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha saadaq iyo mas-uuliyiin kale oo la socday ciidamada la wareegay magaalada baydhabo ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada baydhabo way ka sugugnaa beledkii baydhawahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin way faday lama fari muwadiniinta inaan ku diro fariinto way indireeye ciidamada amniga ciidamada xoogga dalka iyo booliiska iyonay haan daraawiishta intaba way fadaane dadka dhom dalka wal islaleeye langaar liinku leeye ma jaro langaarku e ma jaro langogooni liin bartalamaysada koro ma jaro way fadaane dhammaan ciidamada si guud sidii hordhaanba nabadgelyadii liin sugaay inay in sugaan sagaara way farriin indiraane ciidamada booliiskae way laku faday inay nabadgelyada ilaalayaan ilaahay idin jeey way rajeeyaan insha allahu si guud dadka dhan inay iskiridaan shacabkana nabadgelyada ilaaliyaan ya rajeeyaan way kale farriin indiray dadka shacabke oo meelo qaar eh walyaaba an faylanayna beledkun suurudiisan hayna suubiyaw ama walfafoqsisi wal suubiyawyan walla qaadado kormee lagnama ku ogolaadaan inuu iswalbalilqaysada walla ogolaado koronamee ciidamada booliiskeena way faraane lagala lankii walbalilqeen laka arag inay tallaaba laku qaada waana laahire saasa rajeena insha allah eedaang mahasintiin isinsing mahadnagaan bahda saxaafaddii dadkalong mahadnagaan insha allah waqtigoo kale safayr inasaadala doon reerbaydhaw eedayeedaang mahasintiin lana salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد انا كهضلaya magacayga iyo magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dowlashada soomaaliya waxaan u sheegayaa shacabka baydhabo inay isdejiyaan wax khilaafaad eh wax rabsho eh wax buuq eh ma wadno dadka soo gala waa dad dowlad ma ahan jabhad dad ma ahan oo koox gooni ah ma ahan dowladda soomaaliya federaalka ay imaatay dowladdu waxay mas-uul ka tahay dadkeeda iyo shacabkeedii shacabka baydhabo waxaan ka codsanayaa noloshii hore in loo soo celiyo meelaha carada caradooyinka iyo meelaha jidgooyinkana jidgooyinka laga qaado dadkana isdejiyaan ganacsiga iyo iskuulaadka iyo waxbarashada in la furo noloshii hore kusoo noqoto dowlad ayaa imaanaysa qorshaheeda dowladda iyadaa ka hadli doonto ka sheeka ee wixii damacsada iyadaa sheegi doonto laakiin waxaad ogaatiin meeshaan wax laisku haysto iyo wax laisku raacanaayo iyo wax laisku daba joogo iyo wax qof qof laxa loo haysto iyo qof aanan loo haysto ma jiro dalka nabad waaye dowladda soomaaliya idii maatay ragga koonfurka bad kasoo shaqayn jirin way nala socdaan marka dadka ha isdejiyaan howlahooda caadiga nidaamka ha- ha- ha- ha- ha qaadaan ha doontaan wixii nidaamka ah shaqadooyinkooda caadiga ee rootinka ha kusoo laabtaan dad gooni aan la haysta ma leh dadkan koonfurka bad waa hal dad dhasho waaye dad qabiil ah waaye dad ehel waaye dad isku qabiil ah waaye dad isla dhasho waaye dad wiili abti ah waaye gaar ahaan anigu qaraabaan nahay dad magaalada meeshaan haye wax dhibaato eh wax rabsho eh wax isku haysto iyo wax laisku raacanayo intaba ma jirto dadka waa hal koonfur galbeed hal oo guulaysataan rabnaa koonfur galbeed oo hal oo wada jirtaan rabnaa koonfur galbeed hal oo isku caloofiyaa rabnaa mahadsan maylaray se safarkii hanin maaragtay fududaay baydhowna si nabadan ishaani una oo ka kooban eh, mas-uuliyiin ciidamada xoogga dalka iyo ciidankii badbaadada koonfur galbeed ilaahay subxaana wa tacaala ayaa walbadbaadiye dadkii reer koonfur galbeed eh, albaabadii badbaadada iyo geega onfurumeen wal guulaysadii shacabka reer koonfur galbeeda guulaysadeen eh, dhammaan maylaray dadkii ha ku shaqeeyey walaal maaragtay dhiigeega iyo guulaysadeen may fadaana in unan sheegna ciidamada dhammaan maaragtay magaalada angega galeen in iyo amniga dadka maylaraay reer baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed in iyo saadag un sugaan maylaraay islan dhibaatayna aargoosi in usan dhiina maylaraay dadka oo insheegada maxaabiista ay xukumanaayeen maaragtay sidii longhaay dadka oo insheegada has dhiibow oo sinabadahaas ka dhiibow ini lan dhibaatayna ini lanku aargoosana langna lanka aargoosana iyo afis guud dadkan maaragtay oo nidaamka dawladda ka jareen hoo maamulka ka tirsanayeen oo mas-uuliyiin haayeen iyo hoo ciidan haayeen iyo hoo hoo kaleba maaragtay ee, guud lang walanghaysada oo ilaahay abuuraday majara maaragtay beej cusub iyo fadaana geeg wali ku dambeey ini deegaanadan lanfura deegaanadan dib u heshiisiinka ku dhihi doonaan maamul iyo dawladnimo laysla ogoliyey oo laysla leeyey iyo dhisma doonta marka way fadaane inay dadkan isdejiyaan ee, ciidamada iyo nayto maaragtay oo noocyada shal duugna way ee, dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay xaaladda baydhabo maxamed abuukar casiir ayaa faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay isbeddelka ka dhacay magaalada xarunta kumeel gaarka u ahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee baydhabo war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu ku sheegtay inay ku mashquulsaneyd in arrimaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lagu xaliyo talo ay u dhan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed hase aatee waxay ku tilmaantay nasiib darro in tallaabooyinkaas si wanaagsan uu ka hor yimid maamulkii hore ee koonfur galbeed kaasoo ku kacay falal abuuray xiisado siyaasadeed haddaba shacabka reer koonfur galbeed oo ka dhiiriyey xadgudubyada maamulkii hore ayaa ugu dambeyn maanta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya dowladda ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida oo mas-uuliyadooda koowaad ay tahay ilaalinta midnimada xasiloonida iyo dowladnimada ay maanta gaareen magaalada baydhabo iyagoo ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadka loo igmaday dowladda federaalk soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa waxgaradka iyo shacabka reer koonfur galbeed ee sida diiran u soo dhoweeyey ciidamada qalabka sida waxayna ugu baaqaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer koonfur galbeed inay muujiyaan deganaan midnimo iyo wadajir xilligan xasaasiga ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka ugu dambeyntii waxa ay dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in ay u xaqiijinayso guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed siday uga go'an tahay ilaalinta xasiloonida bidqabka shacabka iyo hantidooda islamarkaana aysan jiri doonin falal beegsi iyo argudasho ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garin iska casilay xilka madaxweynaha maamulkaasi kadib markii maanta lagala wareegay magaalada baydhabo laga bilowdo maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka maaja labada kun labaatan iyo lix waxaan iska casilay xilka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya anigoo ah cabdicasiis xasan maxamed lafda garen ayuu bartiisa facebooka kusoo qoray cabdicasiis xasan maxamed lafda garen madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed kadib markii uu maanta iskaga baxay magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa si weyn u ammaanay ciidamada qalabka sida iyo dhammaan dhinacyada ka qayb qaatay howlgalka muhiimka ah ee dib loogu furayey waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo guddoomiyaha ayaa bogaadin u jeediyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiishooda isagoo xusay in howlgalkaasi uu yahay mid muujinayo dadaalka joogtada ah ee lagu xaqiijinayo amniga iyo isku socodka dalka wuxuuna tilmaamay in furitaanka waddadani uu yahay guul istaraatiiji ah oo wax badan ka tari doono dhaqdhaqaaqa ganacsiga isu socodka shacabka iyo isgaarsiinta adeegyada muhiimka ah ee bulshada runtii baydhabo dagaal malan ka bana waa liliin ka baxay ini maaragtay jidkana la furo nidaam oo maaragtay iyo kala dambeyntana maaragtay safayla galanta lahankanaga maadaama eedasaasku fudada aan udub heshiisin ka talagali hada ka horna runtii la ogi baydhabo sida meelood aan shalhirin arrin maamulka iyo shacabka dhahdiyo iyo khilaaf iyo kacdow meelo kordhiyi wali dagaalka arday ku jeysani ummadda soomaaliyeed ogdaleen in kara korn una on in shalhirin runtii codsigaas markii aan anjeedii dadka iskhilaafsanaay iyo dowladda federaalka madaxweyne aan ka saray kulli aan anjeedii iyo madaxweynihii markaas statetka roogi arda inism dhabadila qobod lasla qaadadi yacni dil kordhiy hanti iyo maaragtay shacab iyo nafba laka waaye nabadiyahayti waqti badan laha kacaana maali sadasan iyo walku badan lahaskala roogi se sharaf i ixtiraamay lahaskala noolay sidayaaba xukunka muddada dheeraad khilaafkana badade shacabkaas deegaanka ku jeeda iyo siyaasiyiintaba dulqaad badan suubiyeen xaqiiqadii yacni haddana markii arma waxaa bilaawday mar dhamaad meeli dadlaka dili arranshileedii aan baahanayti wada hadalko yar oo aragday qof koo walhadlaay yani meel dowlad amba shacab meel rooga mar kasta dhacdooyin herer isku dhadhigaayan haddii qofka walhadlaay ini dagaal liin bedela ma e shaksi walhadlaaya laha gobodo kor oo dagaalkoo liin dar kor lamdhan buliis aan seeda koran dagaalna niin baahanayn laka gali arrintii haddana ku aasaasam ini mar dhamaad deegaankii dagaal ku dhiyi dib heshiisintaas iska deeyi intii aragday geerida badana laniisdilna horsurugna iska deeyi yani madi hor intii oo aragday balaawka hayba aan arrintaas eri maamulka meelu ku jari markaas eri maya walaa xalliina waldhabaa ma jiraan wanintii aragday ama hoob suurgalaas faylata erni marlamaad markaan aragday arrintii balaadatay eeli tacdi badan ku dhiyi yamainka jeednay dib heshiisin soonkii aakhir shay maalintii soonkan ka damboyti yamay fadaayneen baydhowseeda akhyaar kalaan eeli jarta ani dib heshiisin meelo ku qabana yo fadaay walaan anfalaanaya maalintaas dhi maalinta idina ku hadali runtii soomaalida wakti badan soomaaliya siyaasadiya iyo odayaalka soomaaliyeed oo wakti badan han roogi dowlad dhiskiya kumad ahaa lan reer rabshi reer dagaal intii kahayn soomaalida lan ogdo marka may ka talagalnay markan haddii hawgadii la diidi dadkiina dagaal sokeeye laku aasaaso haay ani seen hadda ciidamada meelaseedi ani oo mas-uuliintii jidmaraan lin suubiyo maadaama hawadi lin diidi sababtii on bahayba may bahaytay maadaama hawadi linin diidi meelin dagaal sokeeye laku awaruhaay ani dhulka marna oo ciidankii soomaaliyeed un adeegsan yani meelkaseeda la helay magaaladii saasa arday duruufta hayti ciidan kama hadiya alxamdulilah shacabka soomaaliyed hadhawa iyo ciidamadii operationkaas fulyeeno oo aragday jidkii nadiifka dhakeeno aragday lugta lakaseedi ciidan kama hadnage taas alxamdulilah walka guulaysidii may kale geeg aan eed inku digay wanaagaas la deyri jidkii shabaab intaas muddo aan hirinay la furi shacabkii soomaaliyeed deganaan liinka sheegi meel dagaal kordhiyay lasku korko walyar wala isku jiraan laakiin sidii dadka bershii fadaayan wanagana meel hata nabadaan la kaseedi mayba madan sagaar in ku hadal faday gaar ahaan ciidamada qalabka sida aan kula hadalay guuli i wanaag sheantan inaysan hadlayn shacabka soomaaliyeed deganaasha walaalnimo ehelnimo la tusa dowladdii oo sugaayeen dadkii nabadii oo ku sugaayeen dadkii deganaansho ku sugaayeen oo ankooy oo aan hiili inaysan haatan haano dhaba un haan dadka meel hataa haan qaladka galay oo arday hata jidata sinsurumi qaldanyiina maskaxda laku qaladi maahayna walaaladiinu haddii mado dagaalka heri madaas kubacda aragday oo dadkii jiditeedi ku leexdeen laankala ka gorodaay shalay hebelow la jarti reer hebeloo waat ani qof walani waan dadka kula joola hadhawaay walaalnimo aragda i wanaag la tusa waan inaysan dhaqsi lahayn kooydoona dad anaka jar haddii ilaahay er waan waliba waaha qof haabiyaraato la olaadiyaw ma jara dadka kulle mas-uuliintii waana dadka kullija walaalada tin atin ciidamada isagna mayba atina kullisho walaalasho atin walaaladiingu dadki qaxya hanagna fadaana maahina dad hore in la qaxay qorshadayna ma ah marka may baan ku digay ciidamada guulashaantaan sharafa latiin dadka isan anseeteen haani qaxi sidii hakanaagadu fadeen ka tala gala si dadkoo kale siin ku shakiyan hatan qaxan siin ku digay taas ay la weelnay ma siin ku falaw ay dhiinay arrintaas ilaahay idin shay baydho wali fadaane meel nabad iyo istiraax lakaroog niyo nagata dadka abaara ka dheerati waqti jiilaal oo may balka jare kol dambeed ah yani lanki banaanka laybaho waa kala linweelna iriidi oonka baan dhamada gaajadan la jarta dadweynahana may lena magaalada haka nagada ilaahay idin shay wala dhabaatee ma argaasan dadkii dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda jowar markana akhbaaraadka dibadda qiimaha shidaalka caalamka ayaa si weyn u kacay iyada oo saliidda ay kor u dhaaftay boqol toban iyo lix dollar fuustadii taas oo ah heerkii ugu saraysay muddo ku dhow laba toddobaad kororkan ayaa yimid xilli xiisadda dagaalka u dhexeeya united states iyo israa'el ay sii xoogeysanayso wararka ka imaanayo tehraan ayaa sheegayo in iiraan ay isu diyaarinayso suurtagalnimada ah duulaan dhulka ah oo ay maraykanku ku qaado iyadoo mas-uul sare uu hanjabay in ciidamo kasta oo yimaado la gubi doono islamarkaana la ciqaabi doono xulufada gobolka dhinaca kale dagaalkan ayaa sii ballaartay kadib markii kooxaha xutiyiinta ee ay iiraan taageerto ay markii ugu horeysay gantaalo ku garaaceen israa'iil halka israa'iilna ay ballaarisay weeraradeeda koonfurta lubnaana xaaladda ugu weyn ee saameynta leh ayaa ah xanibaada iiraan ay saartay ee marinka muhiimka ah ee hormus halkaasi oo lagu qiyaaso inay maraan ku dhowaad labaatan boqolkiiba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ee dunida dhegeystayaal war wixii dal iyo dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen warbaahinta jowar intaas ayaan ku joojinaya anigoo cabdicasiis cabdulli cusmaan cabdisaale ayaan idiinla socodsiinayay caliikana waa farsamaynayay intaan warkaan warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo